bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya idin hayana subaxnimadan waxaa ka mid ah injiraha soomaaliya u fadhiya ururka midooda yurub ayaa ka hadlay dibaucelinta qaxooti soomaaliyeed oo laga soo celinayo qaar ka mid a waddamada yurub isagoo ku tilmaamay arrintaasi mid aan sharciyada caalamigaha waafaqsanayn magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dadka ku dhaqan ayaa welwel muujinaya iyadoo shalay gelinkii dambe dagaadlo hor leh ay ka dilaaceen magaaladaasi wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay odayaal hor leh oo ku soo biiray shirka maamul u samaynta labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe oo horay uga biyadiida arrintaasi odayaal iyo waxgarad ku dhaqan magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa baaq nabadeed u jeediyey dhinacyada ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo roobab mahiga roobab xooggan oo dadka iyo dunyaduba ay ku diirsadeen ayaa ka da'ay qaybo ka mida gobolka bakool wararka dibadda subaxnimadan aynu idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dowladda etoobiya ayaa ku eedaysay masar iyo erteriya in ay hurinayaan qulqulatooyinka ka taagan dalkaasi etoobiya ee xukuumadda looga soo horjeedo dowladda faransiiska ayaa waxay wadaa dacwad maxkamadda caalamiga ee heeg lagu dacwaynayo dowladda ruushka oo lagu eedaynayo in dad rayada ay ku xasuuqday qaybo ka mid ah waddanka suuriya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subaxnimo talaado ah taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka waa koob iyo tobanka bisha tobanaad sanadka laba kun lix iyo tobanka kusoo dhawaada dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran danjiraha soomaaliya u fadhiya ururka midooda yurub ayaa ka hadlay dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee laga soo celinayo qaar ka mid a waddamada yurub isagoo go-aankaasi dib u celinta ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn sharciyada caalamiga ee u yaalla qaxootiga cali siciid fiqi danjiraha soomaaliya u fadhiya ururka midooda yurub ayaa waxa uu sheegay in tallaabadan dibcelinta qaxootigu ay tahay mid ka culus safaaradda isagoo sheegay in arrintaasi ay tahay mid safaaradda oo keliya aanay culayskeeda qaadi karin danjiraha oo arrimahaasi ka hadlayana hadalladiisii waxaa ka mid a
wallahi horta waxaad ogaataa maaragtay arrintaa safaaradda hadda dimensionka ay arrintaa leedahay ballaca ay leedahay arrintaa arrin aada u culus waa arrin safaarad keligeed wax ka qaban karto maaha yurub oo dhan dad waxaa kusoo qulqulayo oo ajnabi ah oo ay u badan yihiin qaar soomaali ku jiro oo ay u badan yihiin syrian soomaalida timaadayna runtii hadda soo galaysan dhibaatooyin culus ayay kala kulmaan qaar fara badan oo soomaaliya waxaa jiro muddo shan iyo toban labaatan sano ku dhawaad ah weli sii jooga oo aan sharci haysanin dowladaha waxaad moodaa hadda cabsi weyn baa soo gashay yurub yurub hadda waxaa waaye maaragtay waxyaabaha ugu weyn hadda ay culeys saaraysa wa siday uga hortagi laheyd qaxootiga soo qulqulaay marka dawlad kasto ama yurub ahaan ha u qaataan ama dawlad kasta gaar ahaan waxaad moodaa inay ka hor imaanayaan qaxooti inuu yimaado kuwa joogna inay sii wadaanay rabaan marka taa wakti un bay qaadanaysaa moogye nimankan europeanka ah go-aan ay gaareen in wadankooda dad dad dad oo qaxooti fara badan oo soomaaliya kala imaada laakiin africa ka imaato inaysan runtii ay iska celiyaan horta arrintaas nalaguma dhaliili karin waxaa nalagu dhaliili karin annaga maaha dadka fasaxaay dadkaas inay meesha horta khasab lagu qaado waayo safaaradda ay iyada awood ay u leedahay inay hor istaagto maaragtay wadan yiri war ninkaa iima joogaayo hadda haddaan tusaale kasoo qaadano maaragtay nin ajnabi ah ama european hadduu soomaaliya dembi kasoo galo aan rabno inaan soo erino wax naga celinayo sharciyan sharciga adduunka naga celinayo male inkastoo meeshan ay jiraan xuquuqul insaan dadkan ay sheeganayaan dad maaragtay dhibaataysan dhibaato kasoo carara inay yihiin midda kale waxaa jira dadka hadda waxay u kala saarayaan europeanka dad kasoo cararay dagaal oo dhibaataysan dadka keliya hadday u haystaan oo dagaal kasoo cararay dhibaataysan inay yihiin syriyan inta kale ay u arkaan dad qaxooti oo dhaqaalo soo doontay taa iyadana maaragtay wejiga isagana wuxuu u baahan yahay in maaragtay ee, si fiican loo fahmo tan kale marka dadka la celinayo waxaan leedahay waa dembiilayaal qaar dembiilayaalaa jiro iyaga celinaayan iyo qaar waxaa jiro sharciga oo ka hor imaaday aansan weligood hadday sii joogaan aysan sharci helayn marka
cali Sac- waa cali siciid fiqi danjiraha soomaaliya u fadhiya ururka midooda yurub dadka ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa saakay waxay muujinayaan welwel ku aadan in mar kale dagaallo ay magaaladaasi dib uga qarxaan iyadoo shalay gelinkii dambena iska horimaadyo ay ka dhaceen magaalada gaalkacyo haddaba saakayto xaalada magaaladu xaaladda magaalada ugu dambeysay iyo sida ay tahay waxaa goor dhow ka waraysanay wariyaha nooga soo warrama magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed
waa mahadsantahay cabdulqaadir mujib bashaar waxaa sida loogu waabcalihii u dambeeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug aheed meel ay ka jiraan xiisaba ahaadeen islamarkaana ka dhashay dagaalo u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa maamulada galmudug iyo puntland kuwaas oo ka dhacay xaafada galbeed ee magaalada gaalkacyo ee garsoor inkastoo ule ciidamadiisu hor fadhiyeen ayaa saaka xaaladdu waxay tahay mid degan manada maqligi dhawaqa rasaasta inkastoo sheegagelinkii dambe iskoorimaad kooban oo muddo socda uu ka dhacay halkaasi islamarkaana dad ay ku dhaawacmeen inkastoo aan la ogeyn khasaaraha dhaawac ay ka dhashay dagaalkaasi ma jirto wax ku dhintay sidoo kale waxaa xalay ilaa maashala geli kadib magaalada gaalkacyo laga dareemaya barakac aad u baahsan islamarkaana bulshadu ay ka cabsanayaan in dagaalo kale ay kasoo cusbooladaan magaalada gaalkacyo waxaa saaka ilaa xalay magaalada gaalkacyo ka barakacay boqolkiiba lixdan dadkii ku noolaa waxaana la arkaya gawaari fara badan oo iyagu ku qulqulaya wadooyinka magaalada gaalkacyo uga baxa koonfurta waqooyiga bariga iyo ko- galbeedka kuwaas oo dadku ay doonayaan inay maadaama weli ay jirto cabsi sidoo kale aysan muuqan dadaalo lagu socda wadahadaladii ama go-aanadii dhawaan ka socda moodooyinka waxgaradku aysan noqon kuwa dhaqan kala marka xaaladda magaalada gaalkacyo saaka waa mid degan mana jiraan haatan alaabtii dadku tooraya oo ku baraka doofaha magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku dhadhow hadda ka waran markaa barakac xoogan baa ka socda ee gaalkacyo ka waran dadaalada xoogan ee ay wadaan ee odayaasha iyo waxgaradka ee ee labada dhinac ee puntland iyo galmudug kala hore dabcan dagaalka hakad wuu galay inkastoo ee laysoo horfadhiyo oo markasta la filan kara in iska hormaadyo halkaasi ay ka dhacaan oo labada dhinaca dadaaladooda waxgaradka culimo adduunka hore dhinac waa ay socdaan waxaase barbar soconaya cabsida iyo welwelka soo soo saartay dadka shacabka maadaama uusan dhaqan gelin heshiiskii ama go-aankii dhawaan kasoo baxay culimo adduunka iyo waxgaradka magaalada gaalkacyo marka xaaladda magaalada gaalkacyo waa sidaas dadkuna waxa ay ku waabilaysan cabsi iyo welwel iyadoona dadku intooda badan magaalada haatan la moodo inay ka barakaceen marka aad marto wadooyin aragto gawaarida faraha badan iyaga ka qulqulaya gudaha magaalada gaalkacyo dadku ay ku barakacayaan iyagoo ka cabsan in mar kale ay dagaala ka qarxaan
dhinaca kale waxaa yana arrintaasi barbar socda baaqyo nabadeed oo ay jeedinayaan nabadoonnada iyo waxgaradka soomaaliyeed nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu baaq u diray dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi uu ugu baaqay in colaada la joojiyo
bismillahi walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli bacd adeer dowrkeenu waa dowr oday waana isleeyahay waa dowr muhiim ahoo markii uun dhibaata timaado aada loogu baahi badan yahay balse waxaan intaas rabaa inaan ka hormariyo hortu marka hore waxaan rabaa meeshaas dhibaatada ka dhacday min awal ilaa aada rabta shacsiyihiina dadkaas deriska ahoo walaalaha ahoo wax walbaala ah yani dhibaatada dhex martay runta aadaan uga murugeysanahay waa ka xunnahay waa ka tacsiiliina waxay dhintay waxaan leenahay allahu naxariisto wax dhib qaba allaha shaafiyo caana daatay dhibadood la qabay dagaalkaa in la joojiyo shuruud la-aan la joojiyaan anagu ku baaqaynaa dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho natiijada dagaal sokeeyana waa la yaqaano waxa weeye waa waa qax iyo dhimasho iyo barakac iyo dhaawac iyo gaajo iyo abaaro waay waa waxaan naqaan wey waa dhibaatada bani aadamka uun mideeda qaarkooda uga culculusaa meeshaas ka imaan kara marka arrintaas in laga sii fikiro oo waxgaradku ku hawoogto hadday yihiin dowlad goboleedyada iyo hadday yihiin shacabka ru'aasadiisa sidii odayaasha iyo culimo udinta iyo waxgaradka dhammaantiisba waxaan leenaha dhibaatada lagu hawoogto meeshaas nabadaa degan lagu caanamaalay diirad dowladnimaa muuqata laba maamula meesha labadaba maaragtay ka talisa labada dhinac runtii waxaa looga fadhiyay inay horumar sameeyaan inay dadka maaragtay nabad iyo isdhexgal iyo diris wanaag iyo dowladnimo ay meesha ka muuqato oo wixii lasoo maray aan dib loogu laaban halkaa xilligan loo fadhiyay marka dagaal iyo dhiig daata maantay waa waa dadka muxuu ahay wuxuu ku yahay culays aan la koobi karin
nabadoon maxamed xasan xaad inta aanu ka bixin arrimaha gaalkacyo dhinaca kale iyana waxgarad ka soo jeeda magaalada boosaaso ee gobolkaasi bari ayaa waxa ay dirayaan baaqyo kuwaasi la mid ah oo ay u dirayaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo iyagoo ku baaqaya in la joojiyo dagaaladaasi wariyaha nooga soo warrama magaaladaasi boosaaso xasan haykel ayaa cabdulqaadir yuusuf irshaad arrintaasi baaqyada nabadeed ee la jeedinayo kadhow- ka waraysta goordhow
maalmihii u dambeeyey magaalada waaqacyo waxaa ka taagnaa guusul alaadeed ee u dhexeysay galmudug iyo puntland iyadoo taas oo jirto ayaa falay magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya puntland iyo galmudug dagaalkaas oo geestay khasaare geestay dhimato hadii hal qof ilaa iyo toddoba qof oo ku dhaawacmay ma jirto ilaa hadda labada dhinac ee dagaalka ka hadlay ee puntland iyo galmudug taa waxaa barbar socotay soowaan ay wadeen odayaasha nabadeenada waxgaradka iyo culimaaduunka marka baaqyadaasi ayaa jiray oo lagu baaqay galmudug iyo puntland inay joojiyaan alaaba dadkana waxaa loo sheegay meesha ka barata in ee, magaalada ay ku nagaadaan mar kale ka dilaacay gaalkacyo ee in muddo ayaa ee, dadaallo xooggan ay wadeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ma u muuqataa in ee, baaqa ka imanaya ee, waxgaradka aysan u hoggaansamin dhinacyada isku haya gaalkacyo
ها طبعا ها وما كان سنن من عيادة بنت لما نزل مجد بعضها في بدي جرحنا وما سنن كاف بدل كنا سلو نقول إن مدي بدال كاف وحي كفر حي بدال كنا ولا بدال كعيد ولا كاف بدال كا نحو سلك كحيا بدال كنا ولا بدال كعيد بنت لما أو كبت يصير من أجر حولها نهر وحرية
waa wariyaheena magaalada boosaaso xasan jaylaani cali haykel wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku sugan magaalada jowhar ayaa halkaasi waxaa kulan kula qaatay odayaal hor leh oo kusoo biiray maamul u samaynta labada gobol ee shabeellada dhexe iyo hiiraan odayaashaasi oo hare- horay arrintaasi uga biyadiiday wariyaheena cabdishakuur cali axmed ayaa warkan kasoo diray magaalada jowhar magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa soo gaaray murashaxiin badan oo doonaya in ay noqdaan hogaanka dowlad goboleedka hirshabelle waxaa magaalada sidoo kale soo gaaray wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka oo ay weeliyaan qaar ka mid a ogaasyada gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe gaar ahaan kuwii ku sugnaa magaalada beledweyne oo shirka kusoo biiray qaarkood ugaasyada soo gaaray magaalada jowhar ee shirka ayiday waxaa ka mid a ugaas cali ugaas maxamed iyo ugaas cali ugaas xasan waxaana si weyn garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ugu soo dhoweeyey xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo murashax maxamed cabdi awaare wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa sheegay in wax lagu farxa ay tahay ugaasyadani in ay kusoo biraan hanaanka dhismaha dowlad goboleedka hirshabelle aniga iyo xubnaha wafdiga oo uu ka mid yahay ugaas cali ugaas maxamed salaadiinta iyo odayaasha maanta halkan maraya waxay ka mid ahaayeen dadkii ka biyadiidsanaa hawsha halka ka socota laakiin markii ay arkeen mas-uuliyadda saaran markii ay arkeen xaaladda waddanka markii ay arkeen sida ay wax yihiin waxay go'aansadeen inay tanaasulaad la yimaadaan isla mar ahaantaana fikirkoodii iyo taladoodii iyo xooggoodii iyo caqligoodiina ku soo biiriyaan walaalahooda kale meesha ay joogaan oo ah magaalada jowhar oo uu ka socdo ee dhismaha maamulka labada eh, gobol ugaas cali ugaas maxamed iyo ugaas cali ugaas xasan oo ka mid ahaa salaadiinta dhaqanka ee ku sugnaa magaalada beledweyne ee soo gaaray magaalada jowhar ayaa sheegay in ay aydsan yihiin shirka dhismaha dowlad goboleedka hirshabelle wasiir dowlaha oo sida qadirinta le macnaa noo soo dhaweeyey oo na keenay halkan iyo reer shabeellaha dhexe oo odayaashooda sharafta badan sida qadirinta le ugu soo dhaweeyey airboorka waana uga mahadceleynaa waa odayaal jira waana aadan ugu faraxsanahay imaatinka amnime waana diyaar baan u nahay in maalinta meeshii nuga banaan inaan ka geysano diyaar baan u nahay hadda allaha wada ogolaado waxaan maantay ku sugan nahay gobolka shabeellada dhexe magaalada jowhar garoonkeedaan ku sugan nahay annaga xaq raadis iyo dowlad raadisaan nahay inaan jabhadeen iyo dhibaato galna midna hanta diyaar uga nahay waxaan leenahay marka sidaa darteed waxaan annaga u nimid inaan arrintii socotayna aan horay u kabno dadkuna tanaasul aan farno wanaagana aan farno cidda kaleento waddadii hore oo aan ku soconnay ku socotaana waxa u muuqda in lagala xaajooda aan yani mataqaanaa soo jeedinayno dhanka kale waxaa magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle maanta uga dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdi awaare oo ka mid ah siyaasiyiinta labada gobol munaasabadu isku soo sharxay waxaa goobjoog ka ahaa salaadiinta dhaqanka qeybaha bulshada iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka hirshabelle waxaana uu ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono haddii la doorto waxaan halkan idinka caddaynayaa inaan ahay musharax maamulka labada gobol loo dhisaayo oo loo dhisay oo mid galasho aniga haddaad i doorataan waxaan rabaa saddex arrimood inaan wax ka qabo koow in la soo celiyo sharciga iyo kala dambayn aan ku dadaalno inaan haysano nabadgelyo aan ku hurudno qodobka labaad kanaaladii waa buuxaan jidadkii waa hallaabeen
wariyahana cabdishakuur cali axmed ayuu kaas ahaa roobab dadka iyo duunyadu ay ku diirsadeen ayaa ka da-ay qaybo ka mid a gobolka bakool halkaas oo xilliyadii ugu dambeeyey ay ka jireen abaaro saameeyey dadka iyo duunyada haddaba mid ka mid ah dadka ku dhaqan gobolkaasi bakool waa haween in la yidhaahdo suldaano aadan cabdiraxmaan ayaa ka warantay roobabkaasi alxamdulilah roobka idhaa ka hadlay waan roobka koowa ninhaay alxamdulilah si meel meelna biika jijar olaalaha ninkadas ka waran marka ee dabcan meesha ee meelaha qaar gobolka bakool abaar xoogan baa ku dhufatay dadka saamaysay iyo duunyada ee roobab lagu diirsaday baa saaka ka da-ay gobolka rajada laga qabo in beeraleyda ku dhaqan gobolka iyo dadka deegaanku ay wax soo saarkii dalagyada beeraha ay helaan ka waran maadaama hadda roobabkii ugu horreeyey muddo kadib ay halkaasi ka dayeen saaka roobkii inkaorayna dhoy baatad oltoona biyaha noo galeen kuwii waabukoy amadana qaadaan balaa marka ka sokow saamaynta laakiin roobabkan dadku waa ay ku diirsadeen beeralaydu muxuu ah faa'iido badan bay ka helayaan soo maaha maadaama tacbashadii beeraha roobka koley faa'iido badan anu kuhela beereyda iyo xoola iyo koley me roobka umana qaamane laakiin nankitabroole inaga ogshayme waa tahay markii aan kasoo tagno saamaynta dhanka bini aadanimada iyo dadka uu ku saameeyey guryihii ay deganaayeen iyo faa'iidada dadku ay qabaan gaar ahaan kuwa beeralayda ah ka waran wax saameyn ah oo dhanka nolosha ah ama dad uu daadku qaaday ma jirtaa roobabkii ka da-ay gobolka bakool maya hatuwa roob inoo qaado mana dhoonye roobiina saase mana dhoonye geekadi shalaylay kooha kolley hatukuba dee allahu aclam laakiin seeka roob oo bii noo qaado dar noo qaado hool noo qaado maabana dhoon
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xukuumadda ethoobiya ayaa ku eedeysay shakhsiyaad iyo hay-ada ka tirsan waddamada masar iyo eritreya in ay guubaabinayaan muwaadiniinta etoobiyaanka ah ee dhigaya mudaharaadka xukuumadda ay uga soo horjeedaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka ethoobiya kitashano rida ayaa waxauu sheegay inay jiraan kooxo eritereya iyo masar ka soo jeeda oo ka qayb qaadanaya hurinta umuuraha ka taagan waddankaasi etoobiya taas oo keentay in xaalad deg dega dalka lagu soo rogo hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka masar maalintii isniinta ee shalayto waxa ay sheegtay in masar si buuxda ay u xurmaynayso jiritaanka etoobiya ayna mamnuuc ka tahay arrimaha gudaha etoobiya inay farageliso masar etoobiya ayaa xaalad deg dega maalintii axadda ee lasoo dhaafay kusoo rogta dalka iyadoo ciidamo fara badan lagu daadiyey qaybo badan oo dalka ka mid a si mudaaharaadyada xukuumadda looga soo horjeedo ay uga hortagaan wasiirka warfaafinta ee etoobiya waxa uu sheegay inay jiraan canaasiir ajnabiya oo maalgelinaya hubaynaya kooxaha mucaaradka ah laakiin waxa uu sheegay in canaasiirtaasi aanay waddamadooda taageero ka haysan waxa uu intaasi ku daray inay hayaan caddaymo muujinaya in kooxo ka soo jeeda waddamo kale ay ku lug leeyihiin arrimaha ka taagan waddankaasi ethoobiya waxaa mana waxaanuu yidhi kuwaasi ujeeddadoodu ma ahan oo keliya in xukuumadda etoobiya la rido ee waxa ay doonayaan sidoo kale dalka ethoobiya oo dhan inay kala furfuraan sida uu qabo dastuurka dalka ethoobiya xaaladda deg dega ee lagu soo rogay waddanku waxay socon doontaa muddo lix bilooda waxaanay xukuumadda xaq u siinaysaa in mudaharaadyadaasi ay joojiso arrintani waxay imaanaysaa bil kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo xoogan oo xukuumadda looga soo horjeedo oo ay dhigayeen amxaarada iyo oromada oo ku eedaynaya xukuumaddu in ay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dayacday madaxweynaha waddanka faransiiska faransa holan ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda dembiyada dagaalka caalamiga ee the hague uu u gudbi doono dacwad ka dhana dowladda ruushka oo uu sheegay dembi dagaal in ay ka gashay dalkaasi suuriya kadib markii diyaaradaheeda dagaalku ay si ba'an u duqeeyeen magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi suuriya faransa holan madaxweynaha dalka faransiisku waraysi uu siiyey t v laga leeyahay waddankaasi faransiiska ayuu ku sheegay in marnaba aanu la kulmi doonin madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin oo toddobaadka soo socda lagu wado in uu booqdo dalkaasi faransiiska dowladda ruushka horay ayay ugu isticmaashay codka diidmada qayaxan ee vitoga loo yaqaano toddobaadkii lasoo dhaafay qorshe ay wadeen dowladaha faransiiska iyo sbain oo ku saabsanaa in ruushku ay joojiso duqaymaha ay ka wado magaalada xalab hase yeeshee dowladda ruushku dhowr jeeroo hore ayay beenisay in ay dad rayida bartilmaameysato waxaana sheegay waxyaabaha ay duqaysay inay yihiin kooxaha argagixisada ee dalkaasi suuriya madaxweynaha dalka faransiisku waxauu intaasi ku daray in dadka dembiyada dagaal ka geystay suuriya ay tahay mas-uuliyadda inay qaadaan isagoo intaasi ku daray haddii loogu yeero in uu la kulmo madaxweynaha dalka ruushka arrintaasi in aanu aqbali doonin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu soo jeediyey in dowladda ruushka ay tahay in lagu dacweeyo doorka ay ka qaadanayso duqaymaha waddankaasi suuriya oo lagu eedeeyo dembi dagaal in halkaasi ay ka geysatay maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ayaa waxaa loo gudbinayaa cid kasta oo lagu tuhmo in ay dembiyo dagaal iyo xasuuq ka geysato iyo xasuuq ka dhana bani aadamnimada ay geysato dowladda ruushka waxay sheegtay arrintaasi in marnaba aanay aqbali doonin warkii oo dhegaystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya uu soo saaray wariyaheenna cabdulqaadir yuusuf ishaad anigoo axmed faarax kaatimo aan idinla socodsiinayay intaa ayuu nooga egyahay ciddii warka iyagu uu seego isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka heli kartaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho dot net